kulankaas waxa uu ahaa kulan sanadla ah oo toddobadii sano ugu dambeysay si joogto ah wada waxa weeye shirayeen oo wada kulmayeen warbaahinta iyo booliska oo ay weheliyaan wasaaradda wafaafinta mas-uuliyiinteeda ururada bulshada rayidka qareenada iyo hayadaha qeyb kamid a aan bahwadaagta nahay wuxuu ku saabsanaa sidii loo abuuri lahaa jawi nabdoon ay ku shaqeeyaan waxawey warfidiyeenku loo dawri lahaa maxaa la yaha xeerarka wariyaasha naftirkooda ama saxaafadda loo xasuusin lahaa ilaalinta anshaxa inay mas-uuliyad ka saaraan waxay dadka usoo gudbinayaan sidaas si lamidna booliska lagu wargelin lahaa ama looga maxaa la yirahdaa xablayo isagana siday u dhowri lahaayeen madax banaanida saxaafadda xorriyadeeda iyo maxaa la yirahdaa inay waxa weeye aan lagu tacadin oo aan laga hor istaagin soo gudbinta wararka iyo xaqiiqooyinka ka jira puntland marka imise beri ayaa kulankaasi socon doonaa kulankaasi waa laba beri wuu socon doonaa inta uu socdana waxa weeye doodo dhaxalgalan aan rajeyneynaa inay maanta maalinta koowaad bay ahayd inta uu socdo waxaan rajeyneynaa doodo macaale oo dhaxalgala inay yeeshaan sidii horey caadadu ay u ahayd taasi oo dib loogu eegaayo sanadkii lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay islaamwaagii jira meesha looga saari lahaa iyo sidii shaqadu uga sii socon lahayd labada qoloba qof walba waajibaadkiisa soo gudanaya looga wada shaqeyn lahaa maslaxada guud marka ma warbaahinta kulankan bilowgiisa lahayd mase wuxuu ahaa mid booliska soo qaban qaabiyey waxa weeye kulankani sanadkii toddobaad ururka warbaahinta map ayaa iska lahaa fikradan oo ahayd in bal lawada hadlo miiska laisku yimaado si wax badan oo kala shaki ah iyo wax badan oo isfahan waa ah meesha looga saaro runtiina miro dhal bay noqotay oo waxaa yaraaday tensionkii baa yaraaday hoos bay u dhacday xaaladii kacsanaanta oo ka dhex jirtay labadaba dhinac oo awal waxa weye is ugaarsan jiray waxaa fududaatay wada waxaweye in la wada hadlo kadibna la isku qanciyo qolo walba inuu qofka kale ku ixtiraamo shaqadiisa iyadoo aan laisku maxaa la yidhaahdaa tacadinaynin laisku xoog sheeganaynin islamarkaasina la wada ilaaliyo xeerarka iyo shuruucda loona hogaansamo shuruucda waxawey dalkan utaala ugu horeyso warbaahinta marka waxa weeye la eegayo dhankeeda xeerka warbaahinta puntland oo wax kabedelkiisa july soddon iyo soddonki july sanadan baarlamaanka puntland uu ansixiyey kulamadii hore ee warbaahinta iyo booliska dhex maray oo kii ugu dambeeyey hadda maanta garowa ka furmay ma kaaga muuqataa isu soo dhawaasho iyo isfahan iyo in wariyaashu ay ka yaraato tacadiga iyo waxyaabaha mararka qeybtooda loo loo geysto isku soo laalaabashadii iyo isku soo noqnoqodkii wadahadaladii oo batay iyo wejiyadii oo waxa weeye marar badan iska waxa weeye wada hadlay oo isqanciyey oo isdhegeystay oo is aqbalay waxay fududeysay inuu waxa weeye hoos u dhacaan tacadyadii loo geysan jiray maxaa la yihahdaa suxufiyiinta xarigii sharci darada ahaa muquuniskii iyo xooggii iyo handadaadii faraha badeed oo lagu hayay saxafiyiinta puntland aad bay waxaweye wadahadaladaas ay u dhintay waxaan rajeyneynana in ay maxaa la yidhaha maarba mar ka dambeysa ay xaaladda iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan wariyaashu in terms of maxaa la yidhahdaa xiriirka booliska marka waxaweye waxaweye dhankiisa la eegayo inay sii wanaagsanaato space ay ku shaqeeyaan guud ahaan maxaa la yihahdaa puntland ay ay ay helaan islam iyadoo la dhowrayo maxaa la yihah madax banaanidooda loona waxa weye ogolaanayo inay si xor ah oo cabsi la-aan ah ay usoo gudbiyaan waxa weeye xaqiiqooyinka iyo aragtiyaha ka taagan ama ka jira puntland geygeena dabcan kulankaasi markuu dhamaado maxaa laga filayaa in inay kasoo baxda waxaa kas waa waxaa markuu kulanku dhamaadkiisa waxaa lasoo saaraa siyad baa soo baxa sidaasi lamidana waxaa lakala qaataa shaqooyin laba waxa weeye maxaa la yidhaahdaa qorshe hawleed baa lakala qaataa kaasi oo lagu hawlgalayo oo qolo walba laleeyahay qodobada noocaasana waa in waa in la sameeya waa in tusaale ahaan waa in sare loo qaadaa wacyiga maxaa la yihahdaa saraakiisha booliska oo ku aadan in la baro maxaa la yihahdaa xuquuqda saxaafadda iyo iyo xeerarka waxa siday sheegayaan sidaas si lamidan warbaahinta tusaale ahaan waxaa la yidhahdaa in maxaa la yihahdaa isla dedejiyo samaynta xeerka anshaxa ku dhaqankiisa in lagu dabagalo oo lala hadlo maxaa la yidhahdaa qofkii guddi loo saaro dabagala arrintaasoo qofkii loo arko inuu isagu dha ka tallaabsaday anshaxa xandaadkiisa ka baxay lagu soo celiyo la yidhaahdo waad ku qaldan tahay arrintaas oo oo oo oo sidii maxaa la yihahdaa loo waanin lahaa looga waxa weeye loogu sheegi lahaa khaladkiisa islamarkaasina garowsiyo ka bixi lahaa hadii ay jirto arrintaas ay dhacdo marka waa la isku garaabaa runtii wax badanna waa isku soo dhawaadeen mar kasta marka ka dambeysana waxaad moodaa in soo jawigu uu usoo maxaa la yihahdaa uu soo hagaagayo oo kacsanaantii waxa weeye iyo waxyaabihii lakala aaminsanaa ay meesha ka baxayso waana mid maslaxada guud u wanaagsan in qof walba shaqadiisa lagu ixtiraamo waxa weeye shaqada uu hayo isla markaasina lagu kala nabad galo